haatana kusoo dhowaada hambalyada iyo heesaha waa kuwan caasho ibraahim aadan caashicuud iyo ibraahim xasan dendure
kusoo dhowaada barnaamijkeenna heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha dhambaalka ugu horreeya caasho waxa uu naga soo gaaray aabe muhaab xasan maxamed iyo hooyo carabo aadan cali nuur haymaan xasan maxamed iyo yacquub xasan maxamed iyo xayaal xasan maxamed iyo cabdiwahaab xasan maxamed eedo safiya xasan maxamed iyo eedo khayro aadan ibraahim iyo ayeeyo madiino aadan ibraahim iyo ayeeyo asma aadan cadow iyo cabdinaasir aadan cali nuur iyo cabdikhafaar abshir aadan iyo xaniifa maxamed ibraahim iyo saygeeda xayaad xasan sheekh iyo waxay yidhahdeen caalisa maxamed ibraahim xaabsade iyo axmed cali daahir iyo siciid cali mahdi iyo maxamed yaasiin ibraahim dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan muqdisho hargeysa garowe boosaaso baydhabo toos weyne bardaale iyo maraykanka waxayna jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba gaarsiiyaan aabe muhaab xasan maxamed iyo carabo aadan cali nuur oo wiil uu ugu dhashay bay yidhaahdeen magaalada muqdisho wiilkaasi oo loo bixiyey subeer muhaab xasan waxa ay leeyihiin allah ka dhigi kii soo barbaara oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara aamiin anigana amiin ayaan raacinaya dhambaalka labaad ee barnaamijka waxa uu naga soo gaaray hooyo aamino cali xarbi iyo hooyo khadiijo jaamac aabe cabdi yare sheekh aadan iyo aabe sugo aadan cumar cali xarbi iyo cabdi sugo aadan dhol sugo aadan xaliimo sugo aadan faadumo sugo aadan waa dhammaan ilmo sugo aadan xalwa ku jirta xamdi ku jirta ubax iyo sidoo kale sacdi cali xarbi iyo xamdi cabdiyare aadan iyo ayaan cabdiyare iyo dhammaan reer cabdiyare iyo dhammaan waa la yidhi reer cali xarbi iyo dhammaan reer sugo aadan iyaga oo isku duuban waxay halkan dhambaal hambalyaa uga dirayaan oo ay bogaadinayaan axmed suge aadan iyo hodan cali yare oo wiilgu dhashay degmada beled xaawo gaar ahaan xaafadda qadhow baa layidhi taariikhdu markay ahayd shantii bishan aanu ku jirna ee sanadkan laba kun sagaal iyo tobanka wiilkaas waxaa loo bixiyey baa la yidhi mascuud axmed suge waxaan dhammaanteen leenaha bay yidhaahdeen mascuud ou noqo kii soo barbaara oo dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba waxtara aamiin heestaa ugu horreysa en dhegeystayaasheenna u ciyaarayno waa heestaa halkudhigeed waayey aramidu waxaa uu jir ugu luqaynaya magool iyo maxamed sulaymaan
aramidu isooridan madiman agtaydo aramidu aramidu isooridan madiman agtaydo annaan ku erte annaan annaan ku erte
waqtiguna ordcayo waayo huy ooteen intana musnacayn ama kaagsanabu ama kaagsanabu waqtiguna ordcayo waayo huy ooteen aramidu aramidu isooridan allah umadi manaagtaydo
amrani nasiibka waxabaabulaay waa wada amaarado dhibaatada adduunkuye amrani nasiibka waxabaabulaay waa wada amaarado dhibaatada adduunkuye aramidu aramidu isooridan madiman agtaydo aramidu aramidu isooridan madiman agtaydo annaan ku egte annaan annaan ku egte
codadka magool iyo maxamed suleymaan intaas haddaanu ku dhaafno mar kale dhambaalada haddaanan baqaadno ibraahinow dhambaalkan quruxda badan malaha waxaa kugu soo dhacaya waaye waaye bal sida loo soo xardhafiir ibraahinow dhambaalkan quruxda badan wuxuu naga soo gaaray cabdiweli yaxye ciise iyo cabdirasaaq nuur yuusuf iyo cali cabdulaahi bile iyo idle cabdulqaadir cali mire iyo axmed muuse maxamed iyo cabdirasaaq maxamuud khaliif iyo cabdulqaadir cabdi socdaal iyo cabdulaahi daahir wehliye cabdisamed axmed maxamed iyo xuseen sheekh rufaaci maxamed aadan cabdulaahi waxa uu ku magac dheeryahay xiis iyo muxyadiin cumar shooble iyo muxyadiin nuur faarax iyo bashiir macalin maxamuud iyo asad axmed wehliye iyo jaamac weli maxamuud ismaaciil ibraahinow dhambaalkan inuu qurux badan yahay maahe waxaa intaas usii dheer sida loo soo gaabiyey ee xirfadaysan ee ii sahashan aan si sahal u akhriya ee loo soo qoray waa tahay dhegeystayaasha soo qoray aad bay u mahadsan yihiin waxay dhammaantood iyagoo isku duuban hambaliyo iyo bogaadinba hawada u marinayaan bashiir cabdi xirsi iyo marwadiisa saynab cali cabdi oo ku aqalgalay caasimada dalka soomaaliya baa layiri ee muqdisho taarikhdu markay ahayd labaiyo tobankii bishan sagaalaad ee sanadkan laba kun sagaal iyo toban waxaan leenahay bay yidhaahdeen noqda kuwii isku waara ubad khayr qabana kala hela wiil iyo caano gabar iyo caanan waa loogu soo duceeyey aamiin
waa tahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray doctor daahir jaamac muuse daljir loo yaqaan iyo cabdiraxmaan ibraahim ciise iyo maxamed idriis cabdulaahi iyo abukar xuseen maydhane iyo waxa ay yidhaahdeen farxaan maxamed madar tiyo loo yaqaano iyo mustafe cabdi jaamac xeraye iyo cabdiraxmaan yaasiin cabdi maano ku magac dher iyo cabdirasaaq cumar cabdulaahi gacmo dheere iyo cabdixakiim muuse ege maxamed daahir maxamed iyo maxamed cabdulaahi mawliid iyo waxay yidhahdeen sayid maxamed daahir siciid maxamed daahir iyo siciid axmed siciid iyo maxamed cabdulqaadir barre iyo xamsa macsuun awnuur iyo axmed jibriil cabdi ciro iyo hibo mawliid ow cabdi magool maxamed suldaan iyo fawsiye cabdulaahi cali waxaana ay hambali u dirayaan maxamed maxamuud cabdallah indhubuur iyo samsam cusmaan ismaaciil oo meerkoodu uu ka qabsoon bay yidhahdeen magaalada hargeysa waxayna leeyihiin meerkaas adin horseeda guur qeyr qaba aamiin ayaan anaguna leenahay anigan aamin ayaan raacinayaa heesta labaad ee barnaamijka ibraahino markaa noo soo qabo aad baad igu soo laadee sida weerar celiskii waxaan soo qabanayaa hees ay wadajir ugu luuqeeyaan labada fanaan caashe cabdow ibraahino bal iigu dar fanaanka kale muxuu awdin le waxaa heesta halkudhageeduna yahay miro jannaa tahay kaama maarmaayo
maalada igaro macaane maalada iga rooneed macaane malowaahe tolumire ismoodmood mayaale markaane malabaahe tolumire ismoodmood mayaale markaane mirajannaa tahay kama maarmaaye maal adaa iiga roon macaane waa tahay miro jannaadaa tahay heentaas ku dhaafaynaa caashe cabdow iyo mucow awdiinleh xaggii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaalkana wuxuu nooga yimid nuurto aadan kuulow iyo ambiyo aadan kuulow iyo yoonis aadan kuulow xasan aadan kuulow iyo yuusuf aadan kuulow iyo maxamed cabdiraxmaan kuulow iyo ibraahim maxamed kuulow khadiijo maxamed kuulow ruqyo macalin isaaq iyo yaasiin ibraahim cabdiraxmaan cali iimaan nasro caynab iyo hooyo caashe cabdow iyo aabe aadan kulow dhammaan asxaabta waxayna leeyihiin waxaan taanid u diraynaa faa'iso nuur isaaq iyo cabdi aadan kulow oo wiil ugu dhashay baadheere wiilkaasi oo loo bixiyey farxaan cabdi aadan kulow waxay leeyihiin ducadu waa xaggeena caasha wiilkaa maxaa ugu ducaynaysaa in ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada ee waalidkii wax tara dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana anfaca dhammaalka dhinacaygan hayana waxauu naga soo gaaray waa aroos farxad layaacwaan looga soo dhigay dadka dirayana waxa ay kala yihiin cabdiraxiin axmed nuur gindhe waxa uu degan yahay magaalada gurceele gobolka galgaduud gindhe ibraahinow wuxuu ka mid yahay dadka sidaan qiyaasayo joogtada ugu xiran barnaamijkan hambalyada iyo heesaha inta badan waraaqihiisa wayna soo gaaraan waa tahay iyo sidoo kale asxaabta kale ah baa la yidhi nimcaan jaamac iyo liibaan maxamed iyo cabdulaahi jaamac oogleh waxa uu ku magac dheer yahay bulshaawi iyo sadiiq aadan iyo shaafici siciid iyo sayid cumar rooble cali iyo xasan xuseen xasan iyo cabdicasiis cabdulaahi mukhtaar iyo cabdirasaaq ayaan la cartan iyo mahad hubeeye baa la yidhi falastiin khaliif yuusuf iyo falastiin axmed daahir iyo caasho ayaan le cartan iyo ikraan maxamed xalane iyo aamina axmed nuur dhammaan dadkani waxay tahaniyad kaliya laaba u dirayaan waa la yidhi khadar maxamed jaamac iyo marwadiisa naciimo farxaan maxamed oo arooskoodu ka dhacay magaalada burco ee caasimada gobolka togdheer waxay leeyihiin arooskaasi allah ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin heesta xigta ibraahino heesta kale aan dhegeystayaashan u soo qabanayn caasha goormo kugu dambeysay heesihii hore heesihii hore hore markaad tiraahdid ibraahinow heesihii hore baad maad maad sarriftid ma lixdameeyadiiba ma toddobaatameeyadii sideetamaadkii kontomaadkii kontomaad xagga Lixdameeyadii lababa iskale.
dhaafi kareen
waxaan soo qabanaynaa heys uu ku luqayo fanaanka xasan diiriye waana heestan kudhageedu yahay bal ila guddoomiye
mid markaan xusuustaba kamanka u garaacoon ka gami waay baad tahay adiguna adiguna abaal abaal imahaysidee meeshii laysku leeya kana buraasha wey abaalkaad gelaysi kakaleed gudaysa kana gooni weeyo ma gudboona laba gabadh yahay iga gunood waxbaan waxbaan kuga golee oo iga goo gantaalaha garkaayo garkaayo wadna suran gedbaanu heesaya gebaanu yeedhaya lila guddoomiyo miyaan ka gaabsada gedbaanu heesaya gebaanu yeedhaya kaliila guddoomiyo ayaan ka gaabsada waagii guduuti gabal dhacay adduunya waanugu garaasad gaajay iyo raaxo geeri iyo nolol gelinba heer ka taaga gabadh yahay ugaagiyo galabtii galabtii dhaaftaba gocashiyo ducliyo orod midna midna laguma gaadhe gedbaanu heesaya gebaanu yeedhaya kaliila guddoomiyo miyaan ka gaabsada gedbaanu heesaya gebaanu yeedhaya kaliila guddoomiyo miyaan ka gaabsada
wuxuu yidhi kee baan u yeerayaa geed baan u heesayaa mise geed baan u yeerayaa waa hees bay ku bannaan tahay dhinaca dhambaalada markale ibraahim ma dhinacaaga mise waa dhinacayga noo soo qaba casho
waxaa ciwaan looga soo dhigay dhambaalkan aan hayo hambalyo aroos ugu horeyna halkan baxda barnaamijka hambalyada v o a waxaan idin leen habaal yiri naga guddooma salaan kale iyo laaba tii haddaad sheegaysaa igu soo dhacda salaan kasoo goda kashka iyo laabta ka baaxad weyn biyaha badda waa tahay waxaa hambalyadan diraya asxaabta kale ah bashiir maxamed cali iyo maxamed cabdi yaasiin iyo xasan macalin cilmi iyo cabdinaasir macalin cilmi ibraahim maxamed cabdi iyo saadaam xuseen iyo cumar cabdulle yarow cabdulaahi sheekh xasan xasan cabdi xaashi maxamuud cabdulaahi nageeye iyo cabdifataax cali geedi ayaan cabdulaahi cumar zahre macalin cabdiraxmaan iqra cabdulqaadir jimcale iyo ugu dambayntii xoriyo axmed warsame dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layidhi magaalooyinka muqdisho dhuusamareeb guriceel waa mareer gur iyo magaalada kambaala ee dalka uganda waxaanay halkan balye aroos uga dirayaan xuseen xaaji cabdi nuur iyo maryamo ibraahim xuseen oo arooskoodu ka dhacay ah, magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd saddex iyo tobankii bisha sebtembar sanadka laba kun sagaal iyo toban waxaan idin leenahay bay yidhaahdeen allaha idin barakeeyo noqda kuwii isku waara kala helana ubad khayr qaba gabar iyo caano wiil iyo caano dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray abshir aadan maxamed iyo faysal isaaq cali faadumo macalin cali iyo xawaluul cabdi aadan iyo maxamed isxaaq cali iyo dhammaan reer isxaaq hani aadan maxamed iyo firdowsa aadan maxamed iyo faadumo aadan maxamed iyo dhammaanba reer aadan iyo asme aadan abshir xamse xasan madkeer iyo safiya cali maxamed waxa ay jecel yihiin iyagoo kala jooga soomaaliya iyo dunida dacladeeda inay hambali gaarsiiyaan cabdisalaan cabdulaahi dabar iyo nasra aadan maxamed oo ku aqalgalay berdaale waxaana ay leeyihiin arooskiina aamin ee barheeda kale si ubad qarqab aamin ayaa lena anigana aamin ayaan raacinayaa heesta ugu dambaysa ee barnaamijkan ibraahim oo bal dhinacaaga haddana soo riixo waa hees cusub farxaddii dunida waxaana qaadayaa waa tahay heestaasi fanaanka nimcaan hilaac ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaana idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashicuud iyo ibraahim xasan daanduray intaan dhegaystayaal mar kale kulmi doono haddii alla idma sidaas iyo nabadgelyo
dareemay inaan ku waaye maqnaantaada daciifay waxaan jabay daacadaada dagaalka iyo xiise waxaan jabay daacadaada dagaalka iyo xiise dareemay inaan ku waaye maqnaantaada daciifay waxaan jabay daacadaada dagaalka iyo xiise waxaan jabay daacadaada dagaalka iyo xiise kudaalay kudaalay kudaalay kudaalay xasuusahaaga dabuubtaadiyu baaday markii horamu darnayne dibaan dibaan kaasoo jeclaa oy diban dibaan kaasoo jeclaa kudaalay kudaalay kudaalay kudaalay xasuusahaaga dabuubtaadiyu baaday markii horamu darnayne dibaan dibaan kaasoo jeclaa oy diban dibaan kaasoo jeclaa qalbiga wehelkaaga doona miyaad durkisoo cilaysay farxaddii dunidaada hayde miyaad noloshayda daysay farxaddii dunidaada hayde miyaad noloshayda daysay farxaddii dunidaada hayde miyaad noloshayda daysay qalbiga wehelkaaga doona miyaad durkisoo cilaysay farxaddii dunidaada hayde miyaad noloshayda daysay farxaddii dunidaada hayde miyaad noloshayda daysay farxaddii dunidaada hayde miyaad noloshayda daysay waad gudbaanayde kashaad dajinaysay cilan hankaada korinaysay daadaad aheeyuwaan diiqadooday hankaada korinaysay daadaad aheeyuwaan diiqadooday duruufaad gudbaanayde kashaad dajinaysay cilan hankaada korinaysay daadaad aheeyuwaan diiqadooday hankaada korinaysay daadaad aheeyuwaan diiqadooday dabiib dabiibkay dabiib dabiibkaygaada hayde la soo noqo daawadayda dayrkii nacabkaada hayde usoo dabaxaaladeed waye dayrkii dayrkii nacabkaada hayde dabiib dabiibkay dabiib dabiibkaygaada hayde la soo noqo daawadayda dayrkii nacabkaada hayde usoo dabaxaaladeed waye dayrkii dayrkii nacabkaada hayde qalbiga wehelkaaga doona miyaad durka soo filaysay farxaddii dunidaada hayde miyaad noloshayga daysay farxaddii dunidaada hayde miyaad noloshayga daysay farxaddii dunidaada hayde miyaad noloshayga daysay qalbiga wehelkaaga doona miyaad durka soo filaysay farxaddii dunidaada hayde miyaad noloshayga daysay farxaddii dunidaada hayde miyaad noloshayga daysay farxaddii dunidaada hayde miyaad noloshayga daysay qalbiga wehelkaaga doona miyaad durka soo filaysay farxaddii dunidaada hayde miyaad noloshayga daysay farxaddii dunidaada hayde miyaad noloshayga daysay farxaddii dunidaada hayde miyaad noloshayga daysay